qalab xafiiseedkan oo laku wareejiya oo wasaaradda bilaanta koonfur galbeeda iyo weliba naskajare kuraasa miisisa borojektiga laqoqowdow towbarada hulka shirirka oo lanka talagalay ilanka adeega bilaanta koonfur galbeeda welibana qalabkunga hadeersiiyaya ururada taageerowa horumarinta bilaanta munaasabadan oo la gashal wareegay qalabkaasaya iyo weliba gobro ku hayaya wasiirka wasaaradda bilaanta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeeda iyo ururada bilaanta shalduwan ee magaalada baydhabo ka dhisana korintiya madaxda ururada bilaanta iya kuma hadnagana qalabka wasaaradda laku wareejiya iyo in la dhisiyo hoola iyo bilaantiyo ka shiranayo oo na sheegan iyo muhiimiya eta taageerowka bilaanta kaasoo on hirgeliyday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee koonfur galbeed barnaamijkaas oo ha ku shaqeeyeen madal ballaaran oo la eraw hiilbalaan oo degmada baydhabo ku jarta hay-adaha albani iyo kasmodeef iyo ihro iyo wasaaradda haweenka oo isla jaraan yaa hirgeliyeen mashruucgun waana way nagdee mashruucoo insha allaahu aan aayo doonaan oo aasaasi balaawon e oo guud ahaan wasaaradda horumarshe iyone haweenka deegaanka horumarsho bilaawon e waybaanagee katantamay la eraay laka hirgeliyay hool oo dhirashay ayey tuma ila li iyo qalabkii oo hoolkaas sayta la dhagan lahaaye miis wiin afartan kurso oo leenkataalgaala shirarka neelka goboda eeilama kurso shaashad wiin oo tababarada iyo walaagasayta shirarkii markiila qobado leenka taalgala iyaan maadaama balakbor iyo balakbit iyo lakutaba inay xaansho wala kaga qoro brojektarka lakashada leenka taalgali hoolwiin oo haweenka inskoog meelbakasakukoy oo reer koonfur galbeed eh oo hoolwiin oo qurux badan oo shirarkaana iyo walaagan una kusuubsadaana wali mahad iskuleeko marka koowaad wasaaradda haweenka oo niintaabageliidii ee hay-adda ee kasma isha farxad wiigning ee maadaama una geega haweenkana koonfur galbeed iska tiirsagno unu dhon inismidaysagno oo geega qof meel noo jaran lahayn hoolkan una suubsani qof walba meeleera haweenka koonfur galbeed roogan oo halhalnaniinshal qaadana lankifada hoolka taasba horta guullo ilaaha ahanay muuqata wal obol una haysaname oo meeleera naniska kooyay wasaaradda haweenka hordhaan meeleera wasaarad haween oo kaas ee haytay hadda wasaaradda haweenka koonfur galbeed dhon imidaysagu alxamdulillah alshukurla ilaahay mahad iskuletaasaydi oo geekana ninka faquuqana ilbaabnaninka reeb wasaaradda haweenka wal al wal unaan kabaahana diyaarinaynka eta ee dadka oo garabka noosii inti oo hoolka quruxda badan nin suubiyan yoon eed eeda aan mahadsanyin walilaha reer koonfur galbeed gabroosho bilaantiyo dhammaantiyo si inaska hirinyin eeda aan ka faraxsangna haddana si isa ka doranle insha allah hoob ilaaha er walibaa dhiniga kala meelisay ku hadalaya wasiirka bilaantiyo xuquuqul insaanka koonfur galbeeda nasra aweese sheekha iyo kuma hadnagtay gureeda iyo sheegtay iyo qalabkun iyo hoolkun laku wareejiya inya bilaanta agnagadu doonta meeliyooska kahiro ma lahaayana maadaama markii hore aan la hayno hoolyo bilaantiyo ka shiranga xafiiska noolagu wareejiyo dhammaan waxaa kasoo shaqeeya haween ee ugu horeyso hiilbilan platform oo runtii ugu horeeyaan oo ugu mahad celinaya inay maanta u kambeyn gareeyaan inay helaan hool ay haweenka ku shiraan taasna runtii mahad weyn waaye waxaan kaloo u mahad celinayaa alban isha iyo kasmadeef oo runtii wakhti badan gelisay cid kastoo runtii gacanka geysatay musbaar ba allah ka dhigay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr runtii waxaad u samayseen haweenka koonfur galbeed meel ay kusoo hiigsadaan iyo meel ay soo fadhiistaan ay maanta arrimahoodii iyo amuurahoodii iyo shirarkoodii iyo waxtarkoodii iyo waxqabadkoodii dowladdan koonfur galbeed haweenkii meesha uga aayahooda ugu tashan lahaayeen ayaan dhihi karaa hoolkan oo runtii cabirkiisa uu yahay waxaan rajaynaa insha allah waxaan haysanaa dhul weyn hadduu alla idmo in ilaahay wax kale hadduu noo sahlana in aan runtii xafiisyo iyo hoolkan hool kasii weyn aan samaysano waan jecelnahay adduunyada step by step waa step kuwan hadeertaan waxaan samaysanay horta hool inaan helno muhiimad weyna noo tahay in hool haweenka fur galbeed ay leeyihiin in ay maanta haystaan haweenka jooga qasax dheere ee imaan karaan halkaan haweenka xudur jooga halkaan ee imaan karaan haweenka afgood jooga ee imaan karaan ee hoolkaan ee shirku qabsan karaan runtii isku imaatinkaas wuxuu noo yahay wax weyn aan la qiyaasi karaynin waan u mahad celinayaa dhammaan isku duubnidana waxaan ay tahay mid maanta aan haysano heerka aan kusoo gaarin hool aan ku dhisanay wasaaradda bilaanto koonfur galbeed ayaa hadda dadaaliya ankajarta sidii aan hela lahaayana xafiisa bilaanto lanka adeegawa